shirkani waa shir caalami ah oo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah runtii kenyan ay baryahanba hadal haysay oo runtii kor u qaadaya magaceeda iyo masabka ay ku leedahay caalamka khaasatan africa waa mustawa waxaa shirkan waxaa la yidhaahdaa waa africa summit wey africa climate summit baa la yidhahdaa s c s marka waa mustawa heer african weeye waxaana loga hadlayaa qodobo muhiim ah oo saameynaya nolosha bani aadmiga oo dhan waxaa ka mid a energyga iyo warshadaha waxaa ka mid a magaalooyinka iyo ciriiriga ka jira iyo qiiqa ka jira iyo sidii wax looga qaban lahaa iyo qashinka waxaa ka mid a badda iyo beriga iyo biyaha waxaa ka mid a arrimaha caafimaadka iyo nolosha bani aadmiga iyo dhaqaalaha afartaa qodob baa looga doodayaa wadamo fara badanna way kasoo qayb galeen waxaana laga filayaa inuu kasoo baxo go-aamo wax ka bedela nolosha bani aadmiga oo dhan runtii khaasatan dadka africa ku nool oo khaasatan regionkan hadda aynu inagu ku nool nahay east african regionka gaar ahaan oo soomaaliya ethoopia kenya uganda tanzania kulli ama africa oo dhanba waa tahay waxaa la ogyahay cimilada isbedelka ku imaada inay qeyb ka yihiin geedaha la jaro oo wadamadan aan ku noolnahay iyo weliba wadankii soomaaliya aad maaragtay loo sheego inay igu xoogan tahay marka la eegoo kale shirkan waxyaabaha looga hadlaya arrimahaas ay ka mid yihiin dowladahan africa iyo kuwan geeska africa gaar ahaanba marka wacyiga dadka la eego oo kale iyo xataa dowladda intee in la-eg ayay ku baraarugsan yihiin shirkan ma laga yaabaa in lagu soo hadal qaado oo dowladuhu markay dalalkooda ku laabtaan ay sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen wacyiga dadka ay qayb ka qaataan runtii wacyiga dadku aad buu u hooseeya ee ku wajaan xagga cimilada sababtoo ah dadku waxay u haystaan wax guud oon qofka noloshiisa saameyn ku lahayn laakiin haddaan waxyar dul maro cimiladu qofka noloshiisa oo dhan caafimaadkiisa ugu horeeyo iyo xayaatadiisa iyo habnololeedkiisa o dhan bay saameyn ku samaynaysaa magaalooyinka hadda waxaa jira la yidhahdo waxa la yidhaha air quality index oo hawada siday nadiifu tahay lagu fiiriyo oo xitaa qofku markuu meel aadayo waxaa la rabaa inuu fiiriyo magaalada iyo waddanka u socdo qualityga hawadu sida uu yahay qiiqa iyo qashinka hawada lagu sii daayay cudurro fara badan oo kansar ka mid yahay baa laga qaadaya marka in la yareeyo qiiqii warshadaha kasoo baxayay kuwii gawaarida kasoo baxayay la xadido waa laga maarmaan geedaha la jarayo ee dhulkii waxay ku keenayaan arrimo fara badan oo ay ka mid tahay inuu dhulkii kaynta ahaa ee wanaagsanaa sida hadda soomaaliya ka dhacdo o kale uu isu bedelo maxaan ku yidhahdaa meel saxara ah oo bacaad uu isu bedelo roobkiibaa yaraanaya mataqaanaa abaartaa badanaysa maxaan ku yidhahdaa durjoogtiibaa meesha ka baxaysay iyo cayaankii iyo xayawaankii ee dadkii harsanayay noloshii oo dhanba xataa waxa isbedelaya cimilada kuleyl heer kulka aada isu bedelaya kulamaa geeduhu ay ku yaraadaan meesha marka waa wax bacahan qashinka lagu meel walba ku daadsan soomaaliya oo kale hadaad aragto caayagan biyaha laga cabaya meel walba ku daadsan plastigan faraha badan leh waxa weeye cudurro fara badan bay ka qaadayaan xoolihii baa cunaya xoolihii innagii baa sii cunayna haddana caanahoodii baan sii cabaynaa marka waa wax nolosha bini aadmiga oo dhan taabanaya abaarihii baa saamayna waxaan elnina la yidhaahdo iyo climate changiga isbedelka hawada oo marna mataqaana hawadii si xadaafa ay kulay u noqonayso marna si xadaafa qabaab ay u noqonayso meelihii saxraha baraf ka dhacayo meelihii barafka kuleel ka dhacayo meelihii mataqaana dooxooyinka ahaa ay qalalayaan waxaasoo dhan waa wax environmentiga iyo saamaynta caafimaadka bini aadmiga kule marka in ay dowladuhu door ku yeeshaan shacabku ogaadaan qofkuna uu naftiisa ka bilaabo waana arrin diina wey arrintan geedahoo la ilaaliyo biyaha oo la seefgareeyo oo la tashiilo maxaan ku idhaha qashinka oo maaragtay laga taxadiro nolosha bini aadmiga waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay marka wacyigaa in la helo waa laga maarmaan waa tahay kolley shirkan inkasta oo shir kaloo caalamiga u ka dambeya haddana qodoba unbaa kasoo bixi doono dowladuhu inay dalalkooda ula laabtaan oo ay hirgeliyaan ay tahay dalkii soomaaliya oo kale marka aa eegto oo dhibaatooyinka cimilada wadamada ay saameynta xoogan ku leeyihiin dabcan ka mid a dowladda ka jirta oo hadda shirkan uga qayb galaysa heer sarreeya oo heer ra-iisul wasaare ku-xigeena waxyaabaha kasoo baxa in ay hirgeliyaan rajada laga qabo oo ay soomaaliya ka fulaan intee la eg tahay bay kula tahay
horta soomaaliya way ku mahadsan tahay wafdi heer saraa inay keento runtii waxayna muujinaysaa bisaylka dowladda sababtoa waxay fahmayaan maarata arrintaa muhiimadda ay leedahay runtii soomaaliya sada socoto waddan waxa weeye dowladdii dhexe ay burburtay dagaalo sokeeye oo fara badan ay ka dhaceen maaragtay infrastructurekii iyo nidaamkii dawliga ahaa oo dhanna uu maaragtay dhaawac way soo gaadhay marka environmentigii iyo cimiladii iyo ilaalintii deegaanku waxay noqotay waxaan hadda laguba fakeri karin oo noloshii weyne noloshii kalada la tacaalaya marka soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha runtii saamaynta xun ay ku yeelatay dhowrka qodob ee ugu daran waxa weeye waxaa ka mid a qashinka lagu soo daadinaya badda soomaaliya ilaa badda cidima kontrooleyso oo runtii khatar weyn leh waxaa ka mid a jaridda geedaha oo dhuxusha loo jarayo gobolla dhan iyo meelo dhan oo maaragtay barwaaqo ahaaba maanta mataqaanaa haawanaya oo saxro isu bedelaya waxaa ka mid a oo kale bacaha iyo caagaga meel walba daadsan oo xoolihii ay cunayaan mataqaanaa marka siyaabo kaloo fara waxaa ka mid a qiiqan aan la controlayn iyo gawaaridan aan la controlayn iyo waxaan iska socda ee aan waxba xuduud lahayn marka vulnerable ama meel jilicsan bay noqotay runtii xagga cimilada marka la fiiriyo marka inay timaado soomaaliya oo caalamka u bandhigto dhibkeeda oo ay program iyo mataqaana qorshe la timaado oo ay caalamka hor dhigto waa laga maarmaan waa soomaaliya ugu baahi badan maanta marka inay wafdi heer sare ay yimaadaan laakiin wafdiga waxaa laga rabaa inay la yimaadaan qorshe caalamku maanta aad buu ugu diyaarsan yahay arrimaha environmentiga inay wax ka qabtaan sababto ah dee nimankii reer galbeedka ahaabaa noloshoodii khatar gashay oo magaalooyinkoodii baa qiiq looga loo looga qaxay oo china sidoo kale magaalooyinkii saasoo kale looga qaxay qiiqii iyo hawadii wasaqdahayd oo india meel walba marka iyagii bay si fiican u taabatay hadda marka culayskii way dareemeen sanadihii ugu dambeeyey diyaar bayna u yihiin inay maaragtay caalam meelo badan wax laga qabto marka in soomaaliya timaado ku fiicnayd weliba in program iyo qorshe la timaado wax lagaga qabanayo waxna waa laga qaban karaa sidaan aaminsanahay